maamulka degmada guriceel ganacsatada iyo qaybo ka tirsan bulshada ayaa dhiirigelinaya bogaadin ugu tegay injineerada iyo howlwadeenada gacanta ku haya dhismaha wadada xiriirisa guriceel iyo deegaanka ceel dheere waxaana halkaas ay gaarsiiyeen raashin iyo xoolaha nool qaar ka mida odayaasha iyo ganacsatadii la socday maamulka degmada ah ayaa soo dhaweeyay horumarada dhinacyada kala duwan leh ee ka socda deegaanka oo ay ugu horeyso dhismaha wadadan waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad ugu soo booqateen waddadan oo hawsheedu socota muddo laba bil ah kadib markii madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor uu dhagax dhigay halkan ilaa intaas shaqada hawsheeda waddadu si fiican u socotay injineerada gacanta ku haya si fiicanay ugu dadaalayeen inay tayadeeda iyo hawsheeda ilaaliyaan si wanaagsanayna ku socotaa hadda waxaa arkaysaan hal kilomitir oo laamiya oo si fiican loo dhigay oo loo hagaajiyey annagoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada guraceel waddadan la soo bilaabay laba bilood ka hor uu dhagax dhigay madaxweyne axmed cabdi kaariye runtiina isla markii bilaabatay iyadoo ay iska kaashanayaan ganacsatada gaadiideyda guddiga hay-adda waddooyinka iyo dowlad goboleedka galmudug oo runtii aad iyo aad qayb weyn uga qaatay iyagana waxaan leenahay marka meeshaan waa waddo ummadda u dhexaysa oo ummadda soomaaliyeed dhammaantood isku xirta ilaa dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada guriceel shaafici jaamac cabdi ayaa bogaadiyey horumarka laga sameynayo deegaanka isaga oo u mahad celiyey howlwadeenada gacanta ku haya dhismaha waddadan waxaan u nimid aafaafka hore ee degmada gurceel ee uu ka socdo dhismaha laamiga waxaan ugu nimaanay indhaindhayn iyo dhiirrigelin waxaan ugu imaanay dhammaan howlwadeennada ka howlgala waddada ee dhisaya waxaan leenahay waa mahadsantihiin injineerku wuxuu noo caddeeyey inta hadda dhisano inay tahay hal kilomitir iyo xoogay dheeri ah inta bilooyinka soo socda inay howlgeli la filayana ilaa afar kilomitir oo laamiga in la saaro u diyaarsan oo ka sii horraysa xaqiiqatan inta laamigu hadda saaran yahay oo lagu qiimeeyey in labaatan iyo dhowr sano garanti ay tahay inuusan dhaqdhaqaaqayn xaqiiqatan waa wax lagu faano dad aqoontaas leh kana soo jeeda reer galmudug inay shaqadaas noo wadaan ilaahay waa uga mahad celinaya iyaguna ay ku mahadsan yihiin wadadan ayaa xiriirsa degmada gurceel ee gobolka galgaduud iyo deegaanka ceel dheere taasi oo dhismaheedu marayo meel fiican